بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku jirnay taxniinni ahaa ayaan ka digtoonaanaa maantana wuxuu ku saabsan yahay in laga digtoonaado dadka sheekeeya ee dadkii uga dhiga diin sheekooyin dadkii hore iyo laga sheekeeyo iyo xataa wax hadda jiraba laga sheekeynayo oo waktigooda maaragtay lagu luminayo diinta islaamku waxay ku dhisan tahay cilmi ayay ku dhisan tahay oo alla wuxuu yidhi qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii waxaad tidhaahdaa tani waa jidkaygii allan dadka ugu yeeraayaa basiirana waan ku suganaha aniga iyo dadka i raacay sidoo kale alla wuxuu yidhi huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diin alxaq alla waa midka rasuulkiisa la soo diray hanuun iyo diin xaq ah macnaha hanuun lagu caddaynaayo wixii alla dadka uu ku waajibiyey iyo wax alla wixii ay u baahnaayeen diinkii xaqa ahaana waa islaamkii marka culimmadu waxay yidhaahdaan hanuunku waa waa macrifatu lxaqi bidaliilih waa in xaqii la garto daliilna loo hayo haddii marka cilmi la-aan dacwadii la wado waxaa dhacaysa in baadi lagu dhaco cumar cabdilcasiis baa waxaa laga wariyey inuu yidhi man camila bikayri cilmin kaana maa yufsidu akhara mimaa yuslix qofkii cilmi la-aan camal fala waxa uu kharibayo oo hallaynaayo oo fasaadinaayo yaa ka badan waxa uu hagaajinaayo bayhaqi baa shucabulimaan ku weriyey ibnu cabdilbarna wuxuu ka soo guuriyey xasanulbasri inuu yidhi alcaamilu calaa hayri cilmin kasaaliki calaa hayri ariiqin qofka cilmi la-aan camal samaynaaya wuxuu la mid yahay qof dariiq ku socda oo laakiin dariiqii meeshii uu rabay geynaya aan ku socon oo meel khalada ku socda waalcaamilu calaa hayri cilmin qofkii cilmi la-aan camal falaayey maa yufsidu akharu mimaa yuslix waxa uu hallaynaayo kharibaayo yaa ka badan waxa uu hagaajinaayo faatlub alcilma xasanulbasri wuxuu leeyahay cilmigii dalba oo raadiya talaban laa taduruu bilcibaadati raadin aadan dhibaynina cibaadadii oo cibaada la-aan ha noqonina waatlub alcibaadata cibaadadiina dalba oo raadiya talaban laa taduruu bilcilmi raadin aan cilmigii dhib u geysanaynin فإن qوما طلبوا العباadة وترkوا العلم xتى khرجوا بأسyاaفiهiم عlى أمة محمdi صلى الله عليه وسلم sababtoo ah dad baa cibaado ku dadaal u go-ay markaasay cilmigii faraha ka qaadeen oo yidhahdeen anagu ajir baan rabnaa iyo jannada inaan meel sare ka galna iyo khayr baan raadsanaynaa yidhahdeen maxay ku dambeeyeen inay ummaddii nebi moxamed sala allahu alay waslam seefahooda iyo qoryahooda ula soo baxaan oo ay ummadii laayaan yani waxay alle ugu dhowaanayaan muslinkii inay dilaan walow talabuu alcilma lam yadullahum calaa maa facaluu haddii ay cilmi dalbi lahaayeenna ma tusiyeen cilmigu waxa ay sameeyeen oo waa uu maaragtay ku baraarujin lahaa xumaanta in dadkii gaalnimo khalada lagu xukumo dhiigoodina la bannaysto taas bay cilmiga ka ogaan lahaayeen marka salafku waa ay ka digi jireen dadka la yidhaahdo qusaasta kuwooda jaahiliinta ah maxay marka qusaastu maxay sameeyaan kuwa sheekaalowyaalka ah sheekooyinkii hore oo zamanadii hore dhacay iyo ummadihii hore iyo wax kutubihii hore laga soo naqlinayo oo runtooda iyo beentooda lakala aqoonin iyo dadka uga sheekaynayaan laakiinse annaga alla wuxuu yidhi naxnu naqusu calayka axsana alqasasi bimaa awxaynaa ilayka hada alqur'aan nebi moxamed baa alla wuxuu leeyahay annagaa kuu qisoonaynaa qisatii ugu wanaagsanayd waxyiga aan kuu waxyoonno qur-aankan sababtiis yaanan maaragta kugu qisoonaynaa waa hadda suuratu yuusuf oo dhan waad ujeedaa waa qiso laakiin cilmi naafica uu ka buuxo iyo tusaale kii ugu wanaagsanaa ma ah maarata wax la iska sheegaayo oo maarata dadka wakhtiga in looga dhammeeyo keliya iyo la rabo ma ah shaqo kuma laha waxaas khabaab waxaa laga wariyey inuu yidhi rasuulka alla sal slm wuxuu yidhi ina banii israa'iila lamaa halakuu qasuu riwaayada qaarkoodna riwaayaadka qaarkoodna way soo hormariyaan qasuuday soo hormariyaan lamaa qasuu halakuu way halaagsameen markii ay maaragtay ku mashquuleen qisooyin marka marka qasas iyo lagu mashquulo oo camalkii saxda ah laga fogaado cilmigiina laga fogaado waa la halaagsamaa ama qofku marka uu halaagsamo oo uu maarata diinkii uu ka xumaado wuxuu ku mashquulaa qisooyinkaasuu ku mashquulaa marka wakhtigiiba waxaa lagu shuqlinayaa wax aan la ogeyn runtiisa laakiin annaga qisooyinkii dadka hore iyo laga soo naqlinayay alla wuxuu noogu bedelay wuxuu kitaabkiisa uu noogu sheegay oo axsan qasasna ah ibnu jawsi wuxuu leeyahay markuu xadiidkan fasirayey waxaa nimankan wax looga sheegay buu leeyahay oo reer bani israiil wax looga sheegay oo loo leeyahay markay halaagsameen bay maaragtay qiso ku mashquuleen sababtoo kitaabkii allay ka tageen buu leeyahay qasaskii bay ku mashquuleen marka sheekh albaani wuxuu leeyahay kitaabkiisa silsila saxiixa uu ku leeyahay waxaa suurtagala in la yidhaahdo sababtay u halaagsameen reer bani israiil waa maxay nimankoodii wax wacdinaayey ee waxay ku mashquuleen sheekooyin fiqigii iyo cilmigii ka tageen ile fiqiga cilmiga dadka diinka maaragtay bara ma ogta ay ku bartaan oo camal saalixa ad ka helaysaa marka markii ay ka tageen fiqigii iyo cilmigii naafica ahaa yay halaagsameen shiikhu marka wuxuu leeyahay dad badan oo zamankan jooga oo dadka u qisoodaa hadalkooda badankiis ay dadka u sheegayaan waa uun israa'iiliyaad iyo wax la leeyahay dadka qalbigooda lagu jilcinayaa iyo wax maaragtay suufiyada wararkoodii iyo waxaas bay dadka ku mashquuliyaan abu cabdiraxmaan wuxuu leeyahay caliy bn abi taalib baa wuxuu soo maray nin dadkii u qisoonaayo markaasuu wuxuu yidhi atacrifu annaasikha walmansuukha kitaabka alle midka wax nasakhay iyo maalan aayadda la nasakhay iyo ma kala taqaanaa markaasuu yidhi laa maya qaala wuxuu yidhi halagta waa halagta adiguna nafsad ahaantaada waad halaagsantay dadkiina waad halaagtay asarkaas marka ibn abi shaybe iyo bayhaqi waa weriyey iyo abu khaytam ficilmi sheekh albaanina waa uu tasxiixiyey abu idriis alkhawlaani wuxuu yidhi la an araa fii taa'ifati lmasjidi naaran taqidu axabu ilaya min an araa fiihi rajulan yaqusu laysa bifaqiihin inaan masjidka dhinaciisa ku arko dab holcaaya yaan ka jecelaha inaan arko qof dadkii u qisoonaya oo macnaha xikaayooyin iyo sheekooyin u sheegaya oo wacdigii ay ku magacaabayan mararka qaarkood laakiin aan wax garanaynin oo diinka aan garanaynin imaam axmed marka waxaa la weydiiyey dadka qusaasta ah ee maarata sheekeeya malala fariisan kara maskalkus wuxuu yidhi hadduu hadda runlow yahay oo qof beenta ka fog uu yahay waa lala fariisan karaa buu yidhi mar kale imaam axmed waxaa laga weli inuu yidhi qusaastaas aniga arrinkoodu waaba ila fiican yahay sababtoo ah waxay ka hadlaan aakhiray ka sheekeeyaan in maarata camalka la miisaami doono qabrigiina la cadaab uu jiro iyo dadka maarata ku baraarujiyaan markaasaa layidhahyo maloo ma loo tegi kara markaasuu yidhi ha haddii run sheegaayaan sababtoo ah yani aakhiray dadka xasuusinayaan buu leeyahy waa kuwo marka noocaasoo kale oo hadda waxay yaqaanaan ku kaaftooma oo aan been dadka ka buuxin marka qisooyinka kuwii maarata cibri ay ku jirto saxna ah uunbaa la ogolyahay dadkii in loo sheego salafku marka waxay ogolaayeenna waa maxay waa wixii maarata miisaankii iyo qabrigii iyo axwaasha aakhirada iyo ka sheekeynaya ama wax cibri ay ku jirto qisooyinkii saxdaa ah marka waxaa muhiim ah in laga digtoonaado dadka sheekada keliya shaqada ka dhigtay oo aan diinka garanaynin waxaana mushkilaha dadku markay maaragtay soo istaagaan oo ay inay qisoodaan ay usoo istaagaan dadku waxay u maleeyaan inay diinka yaqaanaan markaasaa dhici kartaba xataa in su-aal la weydiiyo sheekh ismaam ibnu teymiya yaa waxaa la weydiiyey qolo dembiyada waaweyn isugu yimaada oo dadka laaya jidgooyo sameeya wax xada khamrada caba dembiyo kale waaweyn ku dhex jira nin ka mida mashaayiikhdii lagu yaqaanay khayrka iyo sunnada raaciddeeda yaa wuxuu u qasday inuu nimankaa waxaa xun ku dhex jira ka joojiyo waxay ku dhex jiraan uma suurto gelin bay leeyihin marka inuu samaac u sameeyo ma ogi samaacu waa maxay waa wax suufiyadu ay samayso oo durbaan la garaacayo iyo wax noocaas oo kalea oo la raba dadkii in lagu mashquuliyo waa sida maalan heesaha hadda la sameeyo oo kale oo niyaddooda marka waxay tahay inay ka joogaan wixii ay ku dhex jireen waa durbaan la garaacayo iyo nin maarata hees qaadaya oo laakiin gabay iska bannaan oo matalan muusig uusan ku jirin iyo wax saasoo kale leeyihiin markii uu sidaas sameeyey yaa dadkii xumaanta iyo dembiyada waaweyn ku jiray qaar ka midii toobad keeneen kuwa aan dukan jirin way dukadeen oo waxaadii jiray matalan dad aan zakadii bixin jirin way toobad keeneen oo waxay noqdeen kuwo shubahaadka iska ilaaliya oo waajibaadka la yimaada xaaraantii ka fogaada marka samaaca ninkaas uu sameeyey iyo intuu isu keeno in durbaaniyo loo garaaco heese iyo wax loo sasameeyo maadaama faa'iidadaas laga helay ma bannaan tahay wax ninkaas uu sameeyey iyadoo aan ognahay bay leeyihiin inaanu maaragta xaqi ugu yeeri karin inuu sidaas sameeyo moogi shiikhu marka wuxuu yidhi jawaabta arringan aan ka jawaabayno waxaa asal u ah buu leeyahay in la ogaado in alla uu rasuulkiisa maxamed sal ly slam uu hanuun la soo diray iyo diin xaq ah siuu diimihii kale oo dhan uga sara mariyo diinkiina waa naloo dhamaystira annaga rasuulka sal sl diinkiisa waa uu dhammaystirnaa alyawma akmaltu lakum diinakum yaa alla uu yiri diinkiina waa idiin dhamaystira sacaada waxaa loogu bishaareeyey qofkii marka alla ateeca waxaana maaragtay dhur darsaday qofkii alcaasiya shiikhu marka aayaduu sheegay waxaana ka mida maaragtay wa inaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim aduu dadka waxaad ku hanuunisaa jid toosan rasuulka sal sl macruuf buu faraa munkarkan wuu ka reebaa waxyaabaha wanaagsan wuu u xalaaleeyaa waxyaabaha xunna waa uu ka xaaraantinimeeyaa oo qur-aankaa tilmaamihii rasuulka sal slm lagu sheegay marka macruuf walbana dadka waa uu faray rasuulku sal slm munkar kastana waa uu ka reebay wax walba wanaagsanna wuu u xalaaleeyey wax kastoo xunna waa uu ka xaaraantinimeeyey nebi lama soo saarin baa uu yiri rasuulka sal slam ilaa waxaa waajib ku ahayd inuu ummaddiisa tusiyo wax ugu wanaagsan uu ogyahay oo uu ka reebo waxa ugu xune uu ogyahay si aysan ugu dhicin xumaanta wanaaggiina ay u sameeyaan xadiidkii arbacd ibnu saariya ayuu sheegay oo maarata waana maarata sawatin oo kale uu waaniyey saxaabadii markaasay yidhahdeen maxaad noo dardaarmaysaa maqal iyo taaco umadiinni muslimiinta aad ateecdaan baan idin dardaarmayaa buu yidhi oo qofkii idinkayn ka mid yahay noolaada khilaaf badan buu arki doonaa waxaad laasimtaan ood ku dhegtaan markaad khilaafkaa aragtaan sunnadeyda iyo sunnada khulafaa uraashidiin goos dambeedeeda ku qabsada bidcooyinkana iska ilaaliya wa iyaakum muxdathaat ilumuur buu yiri rasuulka sal slam bidcooyinka iska ilaaliya fa ina kula bidcatin dalaala maxaa yeelay bidco kastaahi waa baadi rasuulkana sal slam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi wax naarta idinka fogeynaya kama tegin ilaa waa idinkaga sheekeeyey si aad uga fogaataan macnaha dariiq cad buu nooga tegay rasuulka sal slam oo habeenkeedu uu maalinkeeda lamid yahay qof halaagsan moogi qof kalena kama maaragtay leexdo sida xadiid kale uu ahaa marka asalkan weyne hadda aan sheegayno adilada kutusinaysa aad bay maaragtay u badan tahay ahlucilmiguna kutubtooda tarjamooyin bay u sameeyeenba iyo canaawiin kitaab alictisaam bilkitaabi wasunna yuu bukhaari uu qoray oo saxiixiisa ku dhex jira yani in kitaabkii iyo sunnadii la qabsado marka qofkii kitaabkii sunnada qabsada awliyada alluu ka mid yahay iyo xisbiga alle liibaanay salafkuna waxay dhihi jireen sunnadu waa doontii nebiyullaahi nuux oo kale qofkii doontaa yacni fuula waa u badbaadaa qofkii ka harana waa u maashoodaa oo biyii buu ku baaba'aa zuhri wuxuu yidhi culimmadeennii horraysay waxay dhihi jireen sunnada oo la qabsadaahi waa badbaado marka sheikhu wuxuu leeyahay haddii marka sidaa la ogaado waxaan garanaynaa buu leeyahay in waxa dadka lagu soo hanuuninaayo ee dadka caasi caasiga ah ee dembiyada ku jira sabab u noqda inay toobad keenaan waa qasab in laga helo kitaabkii iyo sunnadii haddii marka dadku sidii u toobad keeni lahaayeen laga waayo kitaabkaiyo sunnada macnaheedu waa maxay diintii rasuulka sal sl yaa naaqis noqon lahayd oo waxay u baahnaan lahayd wax gadaal dambe ka dhammaystira waxaa marka muhiim ah in la ogaado in acmaasha saalixada ah ee wa wanaagsan in alla uu dadkii faray farid maarata waajibin ah ama sunno ah acmaasha xuxunna alla dadka waa uu ka reebay haddii marka camalka qofku uu samaynayaa wax wanaagsan in waxunba ay ku wada jiraan shaaricu marka xikmad ayuu leeyahoo wixii maslaxadiisu ay ka raajixsantahay mafsadadiisa wax mashruucuu ka dhigaa oo la ogol yahay wixii dhibkiisu uu ka badan yahay wanaaggiisana waa loo diidaa dadkii marka aayadu iyadana u soo daliilsaday taa waxaa lamid ku leey marka wax dadku ay u arkaan inay alle u dhoweynayaan oo alle iyo rasuul aysan noo jidaynin shaki kuma jiru leeyah marka kaa dhibkiisu inuu ka badan yahay nacfigiisa haddii nacfigiisu uu ka badan yahay dhibkiisa shaaricu ma aanu maaragtay ihmaaliyeen kama tageen sharcigu waa noo sheegi lahaa masaalixdii diinta waxba kama tago sharcigu oo muslimkii ma waayaan waxay marka alle ugu dhowaadaan shareecadii ka weyn maayaan taa marka haddii cadtaatuu leeyahy shiikhu waxaan leenahay qofka su-aasha weydiiyey ile shiikha wax la weydiiyey waa maxay waa dad dambiyo waaweyn ku jira oo wax dilaayo oo jidgooyo samaynayo oo shiikh intuu u yimid inay toobad keenaan yuu doonayaa markaasuu wuxuu u sameeyey yacni heese iyo meelbuu isugu keenay iyo wax noocaas oo kale ah iyo durbaan lagu tumayo marka wuxuu leeyahay ninka su-aasha weydiiyey waxaan ku leenahay shiikhaa aad ka sheekaynayso qasadkiisu waa maxay dadkaa dembiyada waaweyn ku jira inay toobad keenaan suurtagalna uma noqonin ilaa dariiqaas bidciga ah ee sunnada khilaafsan inuu maaragtay ku camalfala moogiye taasi marka waxay kutusinaysaa buu leeyahay shiikhaasi inuu yahay mid aan garanaynin dariiqyadii sharciga ahaa ee dadka caasiinta ilaahay caasiyey ay ku toobad keenayeen ma garanayo dariiqa dariiqyada ma garanayo ama caajis buu ka yahay oo awood buusan u lahayn maxaa yeelay rasuulka sal alla ly slam iyo saxaabadii iyo taabiciintuba waxay xaqi ugu yeeri jireen kuwo ka shar badan kuwan kuwan wax dilaya aad u jeedo ee jidgooyada samaynaya ee tuugada ah kuwo ka sii shar badan oo gaalo ah yay macnaha xaqi ugu yeereen duruq sharcigayna ugu yeereen allana waa uu ka deeqay wuxuu ka dhigay kuwo ka kaaftooma dariiqyadii bidcada ahaa marka ma bannaan in la yidhaahdo duruqdii sharciga ahayd iyo jeedkii sharciga ahayd laga heli maayo wax maaragtay sabab u noqda in dadkii caasiinta ahay ay ku toobad keenaan sababtoo ah waxaan si daruuriya uga ogaana shareecadeenni in gaalnimadii iyo fisqigii iyo dembiyadii waaweynaa ay ka toobad keeneen dad aan la tirin karin oo khalqi ilaahay oo maaragtay boqolaal kun iyo ah iyo malaayiin iyo oo ummadihii ka mid ah duruq sharcigiina marka waxaa uga soo noqonayeen oy uga toobad keenayeen kumana jirin marka ijtimaacan bidciga ah yani kulankan bidcada ku dhisan ee laleeyahay heese iyo waxbaa lasuu keenaya iyo wax muusiga loo timo iyo kuma jirin marka waxyaabihii dadka lagu toobadkeeni sii jiray sabab noqon jira inay toobad keenaan waxaana kuma jirin bal taa iska dhaafe saxaabadii waa wanaagsanaa weliba saxaabadii keliya maahaene kuwii saabiqiin awalun la dhihi jiray oo muhaajiriin ansaar aha iyo dadka wanaag ku raacay iyagaana maaragtay ummadda ugu wanaagsanaa oo weliyada alle mutaqiinay ahaayeen allay u toobad keeneen duruq sharcigiin ugu toobad keeneen duruqdan bidcada uguma toobad keenin buldaanta muslimiinta iyo waddamada muslimiinta iyo tuulooyinkoodii mar dhow iyo mar fogba waxaa ka buuxa dad alle u toobad keena oo alle ka cabsada oo sameeya wax alle uu maaragtay jecel yahay laakiin waxay ku toobad keeneen dariiq sharci ah dariiq bidciga kuma toobad keenin marka sax maahan buu leeyahy in la yidhaahdo dadkii dembiilayaasha ahaa lama toobad keensiin karo oo kuwa toobad keenan lama dhigi karo ilaa in dariiqa bidciga la isticmaalo moogyahay ee waxaa la leeyahay sida saxdaah waa maxay dadkii culammada iyo mashaayikhda isku sheegayey yaa waxaa ku jira kuwa duruqdii sharciga aan garanaynin oo caajiz ka ah kitaabkii sunnadii aan garanaynin wixii dadka lagu hadli lahaa aan garanaynin oo dadka maqashiin lahaa si u toobad keenaan shiikhaasi marka wuxuu ka leexday duruqdii sharciga aheedu wuxuu u leexday duruqdii bidciga ahayd waxaana dhici karta in qasadkiisu u wanaagsan yahay hadduu yahay qof hadda diin leh marka qaarkoodna qasadkiisu inu xun yahay dhici karto hadduu inuu madax u noqdo uu rabo oo xoolahooda uu dan ka leeyahay sida alla uu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu ina kathiira min alaxbaari walruhbaani la yaakuluuna amwaala annaasi bilbaatil wayasuduuna can sabiili illah wax badan oo ka mid a nimankii maaragtay culimmadii yuhuudda iyo ruhbaantii nasaarada dadka xoolahoodii cunaan baatil bay ku cunaan jidka allena dadka way ka leexiyaan ma arkaysid marka qof ka jeestay duruqdii sharciga ahayd oo duruqdii bidcada ahayd u leexday ilaa ama waa jaahil ama cajzi baa haya ama dan gaaruu xun buu leeyahay oo waxaan garanaynaa in qur-aankiioo la dhegaystaa uu yahay wixii nebiyadu ay maarata samayn jireen iyo dadkii diinta yaqaanay dadkii cibaadada ku fiicnaa qur-aankay dhegeysan jireen uun ee heese ma dhegeysan jirin heese laleey waa lagu toobad keenaya ayagaana marka ay waajibtaa inaan ku dayano annagu ayado fara badanoo marka arrinkaas ka sheekeynaya yuu sheekhu keenay in saxaabadu ay qur-aanka dhegeysan jireen sida abuu muusa alashcari oo kale loo dhegeysan jiray marka wixii rasuusha lala soo diray wixii rasuulkeena lala soo diray sal slam in la rumeeyo oo la raaco yaa waajib ah oo salaadahaas aan tukanayna waan qur-aanka ku dhegaysanaynaa sidiisaan qur-aanka u akhrisanaynaa marka dadkan samaaca iyo keenay imaam shaafici waa uu ka digey wuxuu ku tilmaamay dad diin laawayaal ah waxay leeyihin mara dadki aan qalbigooda jilcinaynaa qur-aankii bay marka dadka maaragtay ka leexinaya marka waa jawaabta shiikhu way dheer tahay intaasaa nugu filan wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online